الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين باب الحث على السنة والجماعة باب الحث على السنة والجماعة والاتباع وكراهة التفرق والابتداع baabkani wuxuu ku saabsan yahay oo uu baab yahay alxahu cala asunna sunnada oo la isku tartarsiiyo la isku booriyo waljamaacati iyo jamaacada waan soo sheegnay darsigeenni horeeto assunna marka la idlaaqo waa ariiqatu اnnabiyi sala allahu calayhi waalih wasalam waddadii nebigu maray ama ha noqoto sunnada qowliyada ah ama hanato ha noqoto sunnada ficliyada ah aljamaaca marka la idlaaqana waa saxaabatu muxammadin ridwaan ullaahi calayh waa asxaabtii nebiga waddaday mareen iyo manhajkii ay diinta ka dhigteen alxahu baabu lxahi waa boorinta ayuu u baab yahay cala sunnati sunnada la isku boorinayo oo la isjeclaysiinayo iyo waljamaacati waddadii saxaabadu ay mareen walitibaaci ay itibaaci nebiyi sala allahu calayh waalih wasalam nebiga raacitaankiisa la isku boorinayo wakaraahati tafaruq iyo tafaruqa muslimiintu inay kala tagaan oo ay isnacaan inay makruuho tahay karaahadana waxaa laga wadaa wa karaahatu taxriim inay xaaraam tahay dadka muslimiinta inay iskhilaafaan waalibtidaac iyo diinta dhediinta diinka dhexdiisa ibtidaac in lagu sameeyo oo ilaahay lagu caabudo wax uusan nebiyullaahi muxamed ilaahay uusan ku caabudin marka laba shay ayuu baabkan kaga hadli doonaa musanifku raximah ullah shayga horeete waxaa weeyaan itibaaca nebiga sala allahu calayhi waalih wasalam in cibaadaadka dhammaantood nebiga lagu raaco iyo saxaabada ridwaan ullaahi calayh taas waa qaybta horeete weeye adillo badanna waa u keeni doonaa qaybta labaad oo baabkaanu kaga hadlaya waxa weeye itibaaca didkiisa waxaa itibaaca ka soo horjeeda oo ah alibtidaac iyo tafaruqa marka sunnada marka laga tago oo qofka sunnada uu ka tago meel cidlaa dhici maayo wuxuu horeba ka gelayaa sunnada markuu ka tago waa alibtidaac buu dhex gelayaa markuu sunnada ka tago qofku shayga ilaahay uu ku caabudayo wuxuu noqonayaa tilqaa'iyan ibtidaac buu noqonayaa jamaacada markuu ka tagana oo hadyigii saxaabada uu ka weecdana toos wuxuu ugu dhacayaa atafaruq tafaruq ku dhacaya leanna waxa weeyaan shayga ijtimaaca iyo ulfada iyo maxabada keenaya waa sunnada nebiga sala allahu calayhi waalih wasalam qaala almusanifu raximah ullah iclam ayuha almuslim qofka muslimka ahow ogow ana allaha tacaala allaha sarreeya amara khalqahu makhluuqiisa idilahaantiisa inuu faray yacni amra iijaab bilusuumi aljamaacati jamaacada in la laasimo jamaacadu waxa weeyaan waa dariiqii saxaabadu ay mareen oo nebigood ay ka dhaxleen sala allahu calayhi waalih wasalam wa nahaahum makhluuqa ilaahay wuxuu ka reebay oo u diiday oo xaaraanka ah can ilfurqati kala tegitaanka muslimiintu ay kala tagaan ilaahay waa u diiday rasuulkiisuna waa u diiday wanadabahum wuxuu ogeysiiyey makhluuqa alleh muslimiinta alleh wuxuu ogeysiiyey litibaac nebiga raacitaankiisa wa xahahum calayhi itibaaca nebiga in la raaco oo wax kastoo ilaahay lagu caabudayo nebiga looga dambeeyo taana ilaahay waxa weeyaan xadi buu ku sameeyey tartarsiin buu ku sameeyey nacam wadamma allah wuxuu dhaleeceeyey oo ceebeeyey alibtidaac diinta dhexdeeda ibtidaac in lagula yimaado man axdaa fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa rad wa wcadahum ilaahay waa uu u goodiyey makhluuqii calayhi cala alibtidaac in bidca lala yimaado oo bidca ilaahay lagu caabudo gooddi adag baa ka soo arooray falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrih an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim ilaahay waxa weye gooddi adag ayuu ka soo jeediyey falyaxdar aladiina kuwii ha ka digtoonaadeen yukhaalifuuna can amrihi nebiga arrinka arrinkiisa daba marayey oo nebiga sunnadiisa khilaafayey an tusiibahum fitnatun fitna inay haleesho fitnadaas culammadu waxay ku fasireen culammada salafka waxay ku fasireen zayqu lqalb qofka ibtidaac ilaahay ku caabuda oo sunnada nebiga ka taga in qalbigiisa ilaahay weecinayo uu halis u yahay inuu maarata gaalnimo ku dhinto ow yusiibahum cadaabun aliim ama cadaab aliimi uu haleelo oo adduunyada yacni waxa weeyaan sidii mubtadacada qaarkood loo laayey in loo laayo oo maaratay xukunkiisa uu dil noqdo nacam wadalika arrinkaa in allah subxaanahu wa tacaala lusuumu ljamaca uu ummadda uu amray oo ibtidaaca iyo tafaruqa uu ka digay bayinun waa mid cad fii kitaabihi kitaabka allah ayuu ku cad yahay wa sunnati rasuulihi sala allahu calayh waalih wasalam qaala tacaala adiladii qayb ka miduu marka soo qaadanaya sunnada allah subxaanahu wa tacaala uu ku amrayey tafaruqa iyo ibtidaacana uu ka digayey qaala tacaala allah wuxuu yidhi wactasimuu bixabli illaahi jamiica wactasimuu ayuha almuslimuun muslimiinta muslimiinta dhammaantooday qabsada bixabli illaahi xarigga alla qabsada jamiican idil ahaan walaa tafaraquu ha kala tegaynina aayaddu marka allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku amrayaa muslimiinta dhammaantooda saxaabadu ay ugu horreeyaan xarigga alla in la qabsado oo xarigga alla aysan ku kala tegin isla markaana allah wuxuu ka digayaa didda daalik oo ah attafaruq li'anna muslimiintu sabab ay u heli karaan ama cudurdaar ay u heli karaan ma uu jiro inay tafaruq iyo axsaab ay sameeyaan ayagoo muslimiin ah sababtu waxay tahay nebigeennu sala allahu calayh waali wasalam waa nebiyullaahi muxamed nebi kaleeto oo itibaaciisa ilaahay uuna amray ma jiro nebigaana loo soo diray meesha uu nagu xidhayo waa cibaadatullaahi waxdahu allah kaliya inaan caabudno oo aanu ku caabudno nebigu wuxuu jideeyey nebigu wuxuu ilahay ku caabuday dayib tan kaleeto kitaabka nebiga loo soo dhiibay waa kitaabka waxa weeyaan qur'aanka ah oo keligiisa kitaab kaleeto oo ilaahay uu nagu addoommaystay inaannu baranno oo aynu ilaahay ku caabudno muqtadihiisa ma jiro tan kaleeto yacni kacbada aan u jeesanayno waxa weeyaan waa midda ku taalla maka wey sabab marka keeni karta dadka muslimiinta inay iskhilaafaan oo qolo walbaba urur ay samaysato waa waxaanan jirin waan caqligal ahayn sidaa darteed bu ilaahay wuxuu leeyahay wactasimuu bixabli illaahi jamiica idilahaantiin ha ku kala harhaynina kitaabka alla inaa ku dhaqantaan oo kitaabka alla uu inin walaaleeyo walaa tafaraquu hana kala teginnina wqaala tacaala allah aayad kaleta waxau ku odhanaya sharaca lakum min addiini diinka xaggiisa ilaahay wuxuu inkaga jideeyey maa shay buu inin jideeyey wasaa bihi nuuxan nebiyullaahi nuux u dardaarmay oo nebi nuux wuxuu ilaahay u waxyooday oo u dardaarmay baa adinkana ilaahay inin jideeyey ayuha almuslimuun nacam waladii kii buu ilaahay inin jideeyey owxaynaa ilayka nebiyullaahi muxamedow adiga aan ku waxyoonnay wamaa shay buu inin jideeyey alle wasaa bihi ibraahiima nebiyullaahi ibraahiim wuu u dardaarmay wa muusaa nebiyullaahi muuse u dardaarmay wa ciisaa nebiyullaahi ciise u dardaarmay rusushaa shanta ah oo nebigeennu uu ka mid yahay oo uu ka mid yahay nebiyullaahi nuux oo awalu rasuulin ah nebiyullaahi ibraahiim uu ka mid yahay muuse iyo ciise shantaa waa rususha layahay ululcasmiga shantoodaba maxaa ilaahay u dardaarmay an aqiimu ddiin diinka toosiya yacni diinka oo tawxiidka ugu horreeyo ku dhaqma inta barataan ku dhaqma walaa tatafaraquu fiih hana ku kala teginina marka aayaddan iyo aayaddii hore waa isku xugun labada aayadood waa isku macni oo tii horeeta xugunkii ay amartay baa tanuna amartay oo ah aayaddan maxay leedahay yacni rusushii dhammaantood waxaannu u waxyoonnay oo aan u dardaarannay waxa weye waa iskaga mid yihiin waa tawxiidka iyo ulfadda muslimiinta in waxda ay sameeyaan ilaahay ay caabudaan diinkaas ilaahay ay ku caabudayaan ay ku walaaloobaan isla markaa aysan kala tegin oo diinka aysan ku kala tegin wa qaala tacaala allah waxa uu yidhi wa anna haadaa siraatii mustaqiima kani waa waddadaydii toosnayd waa islaamkii weeye fattabicuuhu waddadaa toosan yacni raaca walaa tattabicu subula waddooyinka kaleeto oo waddadaas mustaqiimada ah ka weecanaysa ha raacinina fatafaraqa bikum haddii markaa waddooyinkaa gudgudka aad raacdaan fatafaraqa uu inka kala geeyo bikum idinka can sabiilihi waddadii toosnayd waddadii allah ee toosnayd uu inka fogeeyo daalikum midkaa ilaahay ini amrayo daalikum midkaa ilaahay inii dardaarmayo oo ah islaamka inaad ku dhaqantaan ayaa wasaakum bihi ilaahay inii dardaarmayaa lacallakum waxaad mudan tihiin haddii sidaa ay yeeshaan oo waddada mustaqiimka islaamku siduu yahay ad ugu dhaqantaan tattaquuna ciqaabka alle inaad ka gaashaamataan aayaddan fii suurati alancaam markii nebiga ilaahay ku soo dejiyey nebigu wuu fasiray ficliyan ayuu nebigu u fasiray wa anna hada siraadii mustaqiima nebigu markii wuxuu sameeyey khad dheer buu sidaa nabigu u jiiday khad dheeroo mustaqiima ayuu sidaa u jiiday khadkaa mustaqiimka waa islaamkii khadkaa mustaqiimka waa islaamkii waa midda ilahay uu leeyahy wa anna hadaa siraatii mustaqiiman fattabicuuh waddadaas mustaqiimka ah ee toobiyaha waddadaa qaada taa waxa way muslimiintii baa la amray khadkaa dheer inay qaadaan isla marka ilaahay muxuu ka nahiyey walaa tattabicu subul nebigu waxa wey walaa tattabicu subul waddooyinka uu ilaahay uu ka digayo nebigu khuduud cariidaah sidaa u sameeyey oo khadkii maarata muslimkaa goynaya dhinaca midig iyo dhinaca bidix u jaraya marka nebigu wuxuu yidhi waddooyinkaas ilaahay uu ka digayo ee waddada mustaqiimka gudban yamiinan wa shimaalan mid kastoo ka mida waddooyinkaas gudgudka ah waxaa taagan shaydaan ee dadka u gacan haadinaya ee odhanaya waddadaa dheer waxaa weeye waa waddooyinkan ka sokeeya ayaa khayrkii yaallaa oo khayrka aad ka helaysaa qofka marka wuxuu yidhi shaydaan shayaadiinta meeshaa dhooban ee waddooyinka wududkaa taagan ee u gacan haadinaya qof kastoo muslima waddada qaadi taga qofkii ajiiba naartu geynaya jahannabu geynaya waddooyinka wududka marka waxa weeyaan waa waddooyinkii bidaca waddooyinkii bidaca bidaca waxa weeyaan ayi bidaca oo islaamka ku soo korortay oo lagu soo kordhiyey oo lagu soo daray yacni waxa weeyaan waxaa asal u ah ee dadka ugu yeeraya waa shayddaanka weeye marka qofkii shayddaanka ajiiba oo ilaahay bidca ku caabudana naar baa u dambaysa hadduusan ka toobadkeenin ومد الله لي فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم نعم مرك آيادان يا آيادي أنا صمرنا في سورة الشورى يا آيادي أهرسي في سورة آل عمران كل قد مقتضى واحد أي مارت بي, بي شرعيين يعني أو آه إن إلهي لقو عابده وحي نبي الله محمد إلهي كو عابدي إسلام مركز تفرق لقفو هذا ومسلمين مرنا بأسن اسخلافين نعم وأمر tacaalaa ilaahay wuxuu amray allaha sarreeyaa wuxuu faray biitibaaci الnabiyi nebiga in la raaco sala allahu calayh wala slm fii aayaatin kaiira fii aayaatin min kitaabihi fii aayaatin kaiira min kitaabihi aayaad kaleeto intaan uu sheega aan hayn oo kitaabka alle maaragtay ku sugan ayaa ilaahay wuxuu amray nebiga in la raaco sala allahu calayh waali wasalam aayadaha saddexdan aayadood ee shiikhu soo qaatay ay isku macnaha yihiin ee ka digaya tafaruqa waxaa ka mid ah aayadda fii suurati alancaam lafteeda allah uu ku odhanaya ina aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiyaca lasta minhum fii shayin inama amruhum ila allah uma yunabbi'uhum bima kaanuu yafcaluun ina aladiina faraquu diinahum kuwa diinkooda ku kala tegey oo kooxa kooxaha noqday oo qolo walba magaca gooniyada ay la baxday wa kaanuu shiyaca wa kaanuu ahaaday shiyacan kooxa kooxa noqday lasta minhum fii shayin waxba kama hayd kuwaa kuwa iyo adigu isma abtirsatiin isku abtiris ma ahidin yacni waxa weeye nebigu dayru waa u dayriye kuwa iyaga ah oo ilaahay wuxuu leeyahy beri baa ka taha kuwa ah innamaa amruhum kuwaas amarkoodu kuwa sunnadaadii iyo kitaabkii ka leexday ee kooxa kooxaha noqday amruhum arrinkoodu mufawadun ila allah waa mid ilaahay loo bandhigayo ilaahay baa arrinkoodu u yaallaa uma yunabbi'uhum markii ilaahay ay la kulmaan uma yunabbi'uhum ilaahay wuxuu u sheegi doonaa ee u warrami doonaa bima kaanuu yafcaluun wixii ay ahayn kuwa sameeya wixii muxaramaadka ay samayn jireen oo uu ka mid yahay tafaruqa muslimiinta dhexdooda ay ka sameeyeen ilaahay dib buu uga sheegi doonaa marka ilahay la kulmaa marka aayaddani sida aayadihii horeeto waxay ilaahay uu ku xarimayaa altafaruq bayna sufuufi almuslimiin inuu maarata camal muxarama uu yahay tafaruqaas ama haado mid magac diineed wata ama haado mid maarata siyaasa alfaajira wata ee axsaabta maarata muslimiinta dhexdooda laga samaynaya ah kulligood waa shaamil ama ha noqdo axsaab siyaasiya alfaajira ama ha noqdo kuwo magacyo diineed wata kulligood waxa weeye camalkaas waa camal muxaram ah leanna waxa weeyaan muslimiinta waxa weeyaan rabbigay caabudayaanna waa mid keligiisa nebigoodu waa mid keligiisa kitaabkoodu waa waaxid kacbadoodu waa waaxida walaa takuunuu ha ahaanina min almushrikiina mushrikiintii oo kuwo ka mid ah ama dhaqankoodiila ha noqonina min aladiina kuwiina ah faraquu diinahum diinkoodii kala geeyey oo diinkoodii ku kala tegey dhaqankoodii ku kala tegey wa kaanuu ahaaday shiyacan kooxa kooxo kullu xisbin bimaa ladayhim fariixuun markii muslimiintu ay kooxa kooxa noqdaan koox kastaaba waxa ayadu markaa ay haysato ayay ku faraxsan tahay waxa weeyaan oo firfircooni ay u samaynaysaa marka aayadahan dhammaantood waa isku xugun kulligood waxa weye muqtadahoodu islaamkii nebiyullaahi muxamed loo waxyooday sala allahu calayh ali wasalam oo ka kooban kitaabka iyo sunnada iyo fahamkii saxaabada islaamkaas in lagu dhaqmo cilman wa camalan in la barto lagu dhaqmo ayaa aayadaha dhammaantood ay taqriirinayaan waxay kaloo ka digayaan alibtidac fi اddiin diinka in maarata ibtidac lagu sameeyo tafaruqu in maarata muslimiinta dhexdooda ay samayan koox koox ay kala noqdaan bacdu man yantasibu ila alislaam ayaa waxay ku andacoodaan nusuustaa sariixada markay arkaan axsaabta ama siyaasiyada ha noqoto ama axsaabta diiniga ha noqoto axsaabtu waa bannaan tahay oo waxa weye kooxa kooxa waa la samayn karaa muslimiinta dhexdooda laa waxa weye qofka hadalkaa ku hadlaya waa qof caqligiisu uusan caadi ahayn ama waa muttabicun lihawaahu sababtu waxay tahay yacni waxa weye naska sharciga ah marka qofka muslimkaah uu maqlo waxa u furan keliya waxa weeye inuu yidhaahdo ilaahu waan maqlay waxyigaagii waan adeecay waayo allah subxaana wa tacala wuxuu le yaa ayuha aladiina aamanuu adiicu اllaha waadiicuu الrasuula wauli اlamri minkum fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila اllahi wاrasuul in kuntum tu'minuuna biاllah yacni dadka mu'miniinta haddii iimaanba ku baaqi yahay wax allaale wax isku khilaafaan waxa weeye in ilaah iyo rasuulkiisa ay ugu dambeeyaan oo rasuulka ilah iyo rasuulkiisa aan marnaba la khilaafin allah aayad kaleta wuxuu ku ohanaya falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fiima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mima qadayta wayusallimuu tasliima marka kitaabkii alle oo nusuustiisu ay sariixo tahay sunnadii nebiga oo sariixo ah qofku inuu khilaafo oo hawadiisa uu raaco waa arrin khatara weeye sidaa darteed nusuustaa marka bacdu man yantasibu ila sunna markii loo soo deliishado waxay ku odhanayaan nusuustaan waxay ka hadlaysaa dadyowgii horeeto ayib aayadda hadda maalan soo qaad hadda aayadda u dambaysa walaa takuunuu min almushrikiin walaa takuunuu yaa lala khiطaabaya waa saxaabatu muxamed ridwaan ullahi calayhim cidda lala khitaabayo khitaabka liawali waa loo ku dhacayo oo laleeyahay ha kala teginina yay yihiin waa saxaabadii rasuulka dadka kaleto muslimiintaana saxaabada wixii la faray baa la faraya marka qofka yidhaahda nusuustani waxay ka hadlaysaa dadyowgii horeeto kama duwana qowlkiisu yacni marka yacni dadka shirkiyaadka samaynaya ee ilaahay istiqaasada ku caabudaya marka nusuusta sharciga loo soo qaaday inay yidhaahdaan nusuustan waa nusuustii kufaarta maaratay kusoo degta wey marka waxa weeyaan nusuustani waxay la hadlaysaa waa saxaabadii ridwaan ullahi calayhim wactasimuu bixabli illahi marka laleeyahy walaa tafaraquu liawali wahla khitaabkaas wuxuu dhacayaa abu bakar cumar cumaan iyo saxaabadii kaleeto min baabi awlaa annakaa kaga sii horrayna leanna waxa weeyaan ayagu shaki kuma jiro saxaabadu ridwaan ullahi calayhim khadkii nebiga inay qaadeen waqad waradat alaxaadiiu axaadiitii ayaa soo aroortay axaadiitii saxiixada ahayd xaala kowniha xaafatan mid ku boorinaysa ay tahay calaa lusuumi sunnatihi nebiga sunnadiisa in la joogteeyo ayadoo ku tartirsinaysa ay axaadiitu soo aroortay waijtinaabi kulli bidcatin bidco kasta in laga fogaado waidaa habata markuu sugnaado ana anaka umirna ina la faray haddaanu nahay macshar almuslimiin ow macshar ahli sunnati waljamaca bilitibaaci raacitaanka nebiga haddii annakana la amray iyo watamasuki qabsasho biaari nebiyi nebiga aarkiisa iyo xadiidkiisii la qabsado walusuumi maa sharacahu lana min addiini wasunna iyo inaannu joogtayno oo aannu laasimno rasuulkeennu wuxuu noo jideeyey oo diinki iyo sunnadii ka mida oo diinki iyo sunnadii ah arrinka asaga ah haddii na la amray walaa ariiqa lana ila alwusuuli ila haada inaannu nebiga itibaaciisa iyo sunnadiisa inaannu maarata nebiga raacno oo dhaqankii uu ku dhaqmay aan ku dhaqanno waddo aan ku gaarayno ma ay jirto arrinka isaga ah ila biاlnaqli wاlxadiid axaadiidta manquuladaha oo saxiixada ah umaan arrinkaa ku gaari karnaa inaan nebiga sunnadiisii ku dayanno intaannu baranno inaannu ku dhaqanno taa waxaan ku gaari karnaa waxa weeye waa inaan axaadiidkii nebiga laga wariyay saxiixada ahayd inaan maaragtay aanaan dul istaagna wey walaa ariiqa lana waddo aanu marnaa nooma sugnaanin ila alwusuuli ilaa haada inaannu sunnadii nebiga ku dhaqanno ila biاlnaqli soo guuritaan mooye iyo walxadiii asaxiix xadiidka saxiixa in naloo soo guuriyo o aan ku dhaqanno mooye dariiqo kaleeto aan sunnada nebiga dhaqankeeda ku gaari karno ama barashada ku gaari karno ma ay jirto bimutaabacati alahbaari bisababi mutaabacati alahbaar axaadiidtii raacitaankeedii sababteedii allatii akhbaartii ama axaadiidtii rawaaha iqaatu ee ruwaaddii iqaadkaha ay wariyeen waalcuduulu ruwaaddii cudushaha ee caadiliintaha ee fisqiga ka foga ay wariyeen oo min haadihi اlummati ummaddanna ka mid ah ruwaadda iqaadka iyo ruwaadda cudusha ah can rasuuli illaahi rasuulka allana ay kasoo naqliyeen ka soo guuriyeen wa can asaxaabati saxaabadiina ay ka soo guriyeen min bacdihi nebiga gadaalkiisa wuxuu leeyahay musanifku raximah ullah axaadiid fara badan oo aad iyo aad u badan ayaa waxay ku soo aroortay ayadoo ku boorinaysa dadka muslimiinta ugu yeeraysaa nebiga sunnadiisa in la joogteeyo oo laga foado bidacda dhammaanteed sida xadiidkii saxiixa ahaa xadiid cirbaad ibnu saariya ee nebigu sala allahu caleyh wasalam uu yidhi fainahu man yacish minkum bacdii fasayara ikhtilaafan kaiira facalaykum bisunatii wasunati اlkhulafaaءi اlraashidiina almahdiyiin caduu calayha bاlnawaajid waiyaakum wamuxdathaati اlumuur faina kula muxdathatin bidca xadiidka marka waxa weeyaan iyo axaadiidta la midihii nebigu wuxuu ku amrayaa sunnada nebiga in la laazimo markii khilaaf u dhaco isla markaasna la iska ilaaliyo bidca bidaca in la iska ilaaliyo man axdaa fii amrina hada ma laysa minhu fahuwa rad yani bidacda qof kasta oo ilaahay bidca ku caabuda yani shaygaas mubtadaca ah waa marduudun calayh waa lagu soo celinaya marka musanifku wuxuu odhanayaa raximah ullah haddii ay sugnaatay inna la faray itibaaca nebiga iyo hadyigii nebiga inaannu qabsanno oo nebigu wuxuu ilaahay ku caabuda aan ilaahay ku caabudno arrinka isaga ah oo aannu ma'muuriinta ku nahayno la faray waddo aannu ku gaari karna ma ay jirto ilaa axaadiidta saxiixada ahayd oo manquulada ahayd oo nebiga iyo saxaabada laga soo naqliyey inaannu ku dhaqanno mooye fa nashraxu alaana haddii arrinku marka sidaa yahay fa nashraxu alaana hadda waxaannu sharxaynaa oo aannu faahfaahin ka bixin doonnaa qowla ahli sunnati ahlusunnada ahlu sunnada hadalkoodii oraahdoodii ahlu sunnadu maxay oraahda ay maaratay ay isku waafaqsan yihiin maxay tahay oo sharaxa u baahan ina ariiqa addiini huwa alsamcu waalaharu waina طariiqaة alcaqli wاlrujuuca ilayhi wabinaaءa aلsamciyaati calayhi madmuumun fi اsharci wamanhiyun canh hadalkaa waxa weeyaan ayaa ahlu sunnaha dhammaantood ay qabaan qadiiman waxadiian ahlu sunnuhu waxay yidhaahdeen ina ariiqa diini diinka xaqa ah ee nebiyullaahi moxamed lagu soo dejiyey waddada loo marayo huwa aلsamcu waa maqalka wاlahar aلsamcu marka la yidhaahdo ama alnaqlu la yidhaahdo ama alahar la yidhahdo ama alxadiid waa isku mid weeyaan yani haddii la yidhaha naqli ama la yidhaha alsamci waa kitaabka iyo sunnadii waa shayga manquulka ee ilahay rasuulkiisa laga soo naqliyey marka waddada diinka loo marayo cilman wa camalan waa kitaabka iyo sunnada ayib wa ina ariiqata alcaqli caqliga waddadiisa caqliga bani aadamka waddada loo marayo wa ina ariiqata alcaqli caqliga waddadiisa iyo warujuuca ilayhi caqliga in la ictimaado asaga asal laga dhigo lagu dhaqmo wa binaaءa asamciyaati iyo manquulaadkii kitaabkii iyo sunnadii baa laga wadaa wa binaaءa asamciyaati kitaabkii iyo sunnadii in lagu dhiso calayhi cala alcaqli oo caqliga asal laga dhigo naqligiina laga dhigo farc laga dhigo madmuumun fi sharci sharciga dhexdiisa mid lagu dhaleeceeyo weeye wamanhiyun canhu waa mid la diiday oo sharcigu uu diiday halkan qaaciduu shiikhu taqriirinaya qaacidadaas ahlu sunnuhu qadiiman wa xadiian waa isu waafaqsan yihiin qaacidadaas waxay tahay maxaa asal ah caqliga iyo sharciga caqliga iyo sharciga caqliga yani bani aadamka miyaa asal ah oo waxa weeye asal haddaan ka dhigno oo caqligii iyo naqligii ay iskhilaafaan ma caqligaan raacaynaa ama nasku mu'awal ha noqdo ama mansuukh ha noqdo ama qaab kale ha loo tawjiihiye ahlu sunnaha kulligood waxay isku waafaqsan yihiin shayga mutabaca ah ama faham ama ha fahmin waa naqliga waa kitaabka iyo sunnada waa kitaabka iyo sunnada shayga lagu dhaqmayaa waa kitaabka sunnada waa kitaabka iyo sunnada ولذلك الله محول لي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يعني قفك إيمان كيسو ما سقنانيو إلا حكم كيسو يعد وحق النقانيو ونغضى رسولك ورسولك وحوي حقنك لو قدم بيو نعم markii xukunka rasuulku uu xukumo kitaabka sunnada ay xukumaan qofka muslimka waxa weeyaan waa in uu sallimo oo uusan waxa weeyaan uma laa yajidu fii anfusihim xarajan waa inaysan qalbigooda ka helin wax culaysa markii la yaha xukumka kitaabka ilahay sidaasuu xukumay rasuulku sidaasuu xukumay sunnadii nebigu ay xukumtay wax culaysa waa inuusan qalbigiisa qofku ka darin wayusalimu tasliima saddexdaas arrimood baa qofka mu'minka iimaankiisa uu ku xihan yahay altaxaakum ila kitaabi illahi wa sunnati nebiyi waa shardiga u horreeya wey oo qofka iimaankiisa ku sugnaanayo shardiga labaad waxa weeyaan markii kitaabka iyo sunnadu ay xukun xukumaan wax culaysa qofka qalbigiisa inuusan ka dareemin inshiraaxu sadri inuu dareemo tan saddexaad waxaa weeyaan aliqiyaad saddexdaa midkood haddii meesha u ka baxo iimaankii waajibkaa meeshuu ka baxaya iimaanku wuxuu ka kooban yahay waajib iyo mustaxab waajib iimaankii waajibkaa meeshuu ka baxaya saddexdaas mid ka mid haddii la waayo laba ka midana waa min baabi awlaa saddexdoon haddii meesha ka baxaanba imaamo ma jiraba marka waxa way waxay yidhaahdeen ahlu sunnuhu shayga asalka caqliga iyo naqligu hadday iskhilaafaan hadday iswaafaqaan laga hadli maayo hadday iskhilaafaan shayga mutabaca hor iyo horraanba waxa weeye waa naqliga weeye li'anna caqligu marnaba ilaah iyo rasuulkiisa asal kamaysan dhigin haddii caqligu asal yahay sida ahlubidcu ay yidhaahdeen rusushii la soo diray ka soo bilow nebiyullaahi nuux nebiyullaahi ibraahim nebiyullaahi muuse nebiyullaahi ciise nebiyullaahi muxamed mid ka mida looma baahdeen qof walba waxaan ohanaa siday kula qurxoon tahay rabbi ku caabud hunduuska iyo buudizimka waxay oo waaniyiinta ah yani waxa weyaan oo ilaah bay waxay leeyihin baan caabudayna ilaah baan caabudayna hawadooday caabudayaan yani waxa qaar baa waxay caabudayaan lo'da caabudaya qaar baa furuuju nisaa caabudaya qaar baa waxay caabudayaan sidii nebiyullaahi maxamed kuwi laga soo saaray oo waxa way quraysh dhagxaanta ayagu ay samaysteen bay caabudayeen marka caqliga bini aadamka haddii la yidhaahdo caqli ilaahay ha lagu caabudo caqliga bini aadamku waa mutafaawit ma caqliga zayd baa ilahay lagu caabudaa ma caqliga cumar baa lagu caabudaa ma caqliga cabdiraxmaan kee lagu caabudaya marka caqligu marnaba asal ma aha walidaalika ahlu sunnuhu markay ay qaacidadaa jide ay mareen kitaabkay sunnadu ugu yeerayaan oo ah ilaah iyo rasuulkiisa in la adeeco oo waxyiga muqtadihiisa ilaahay lagu caabudo waddadaas kumaysan kala leexan ahlu sunnuhu qadiiman wa xadiian taa marka yaa khilaafay ahlu bidci baa khilaafay oo ay ugu horreeyaan awalu bidcatin xadaat fi lislam maxay ahayd waa bidcat alkhawaarij bay ahayd waxaa bidacdii ku soo korna waxaa ka mid ahayd bidcat almurji'a bidcat aljaahamiya bianwaaciha ama ha noqoto jahamiyadii yani sifaadka alle iyo asmaada gebi ahaanba diiday ama kuwii asmaa almujarada can sifaat yani kuwii diida ha noqoto sida muctasilada ama kuwa sifaadkii qaybo ka mida diida ha noqoto sida maaturidiyada ashaacirada kullu اlbidac dhammaantood kullu ahli اlbidac dhammaantood waxay ku tageen caqligu inuu asal yahay caqligu inuu asal yahay oo haddii caqliga iyo naqligu iskhilaafo waxay yidhahdeen haddii aan idhaahno asalka aan ka dhigno naqliga waxa weeyaan haddii aan idhaahno farca yani naqliga aan ku dhaqanna haddii la yidhaahdo yani naqligu agtooda farc buu ka yahay asalku waxa weye waa caqliga haddii marka aan naqligii ku dhaqanno macnaheeda waxa weye qadxun fi اlasl caqligii oo asal ahaa ayaa maaratay ayaa marka waxay noqonaysaa wuxuu noqonayaa majruux noqonaya maadaama agtooda caqligu asal ka yahay haddii waxay yidhahdeen asalka aan ku dhaqanno haddaan ku dhaqanno aan dhihi laha maarata waxyiga naqliga kitaabkay sunnada haddaan ku dhaqanno taas waxay noqonaysaa oo ka dhalanaysa qadxun fi اlasl oo caqligii ah idan marka waxa weeyaan kitaabkay sunnada marka maxaan ku samaynaynaa haddii caqliga ay khilaafaan waa un dhowr dariiq bay maraan kow ima naskaas inuu mansuuq yahay si caqligu u nabadgalo oo la naskaas waa nas mansuuq caqliga midka khilaafay wa ima in la yidhahdo waa mu'awal ta'wiilkaasna ta'wiilkii saxiixa lagama wade waa ta'wiilkii taxriifka ahaa oo nusuustii markaa la taxriifiyo ama nusuusta ku soo aroorta sifaatka ha noqoto ama nusuusta ku soo aroorta ha noqoto asmaada alle sidaa darteed mutakalimiintu waxay qoreen ayagoo qaacidadaa ku taqriirinaya baatilada ah risaale la yidhahdo qaanuunu ta'wiil baa qaarkood ay qoreen sida ashaaciradoo kaleeto culammada ahlu sunnuhuna kutub waaweyn oo ay mawduuca ku radinayaana bay qoreen sida shaykhulislaam ibnu taymiya oo kaleet kitaabka kutubtiisa kutubta ugu waaweyn ka midoo lyadaru tacaarud alcaqli waalnaqli oo koob iyo toban mujallad wuxuu ku radinayaa qaacidadaas ku radinaya wuxuu ku radinaya qaacidadaas ah waina طariiqa alcaqli wاlrujuuca ilayhi wa binaaءa asamciyaati calayhi madmuumun fi sharci wamanhiyun canhu intaasuu ku radinaya qaacidadaa baadiladaa buu radinaya koob iyo toban mujallad buu ka qoray wuxuu leeyahay lama heli karo mana dhici karta in la helo nas saxiixaho sariixa iyo caqliga saliimkaa inay iska hor yimaadaan waa mustaxiil yacni laga hadli maayo caqliga mankuuska ah oo mushbuuha ah oo bidacdu ay baabbi'isay laakiin caqliga fidriga ah oo nadiifka ah ma dhici karto naska saxiixaho saxiixa naska saxiixaho sariixa inuu ka hor yimaado ma dhici karto la sababtuusa uga hor yimaan karin waxa weeyaan allah muxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu adiicu allaha wa adiicu alrasuula wa uli lamri minkum caqliga adeeca ilahay muusan odhan ilaahay muxuu yidhi adeeca ilaah iyo rasuulkiisa ilaah iyo rasuulkiisa adeeca marka la yidhi wax yacni wax kasta ee ilaah iyo rasuulkiisa ka yimaada waa lagu adeecaya laakiin caqliga adeeca marnaba ma soo arorin kitabkii sunnada kuma soo arorin marka wuxuu leeyahay caqliga saliimka ee fidriga ah iyo naska saxiixa oo sariixahay marnaba iska hor imaan maayaan maba la helayaba wuxuu leeyahay shiikhu taxaddi buu samaynaya haddii la keeno nas saxiixa oo sariixa iyo naqli waxaan dhihi la maartay caqli saliima oo iska hor yimid ataxaddaa wuxuu leeyahay maba la keeni karaba kadalika ibnu xasm iyo culamada kalen sidaasay marayaan sidaasay marayaan waa un laba midood buu marka leeyahay laba midood weeye naqliga caqliga ka hor yimid haddii caqligu caqli saliim yahay naqliga ka hor yimid ayaa hayr saxiixa ama waa saxiix hayri sariixa oo aan caqliga ka hor imaanayn ama caqliga wuxuu yahay caqli mankuus ah mashbuuha ah marka ma jiro caqli saliim ah nadiif ah fidri ah iyo naqli saxiixoo sariixoo iska hor imaanaya wanadkur waxaannu sheegi doonnaa maqaama alcaqli caqligu maqaamka iyo booska uu ku leeyahay fi sharci markii qaacidadaas aan taqriirnay iyo adiladeedii isla markaas waxaannu u bambaxi doonnaa booska caqligu uu leeyahay lianna qur-aanka maantuna markay akhrinaysa liqawmin yacqiluun liqawmin yatafakkaruun buu ku soo celinaya marka caqligu booskee buu leeyahay caqligu ma asal raacaa mase waxa weeye waa shay kaleeto muxuu yahay waan sheegi doonnaa marka caqligu sharcigu booska uu ku leeyahay waalqadra qaybtiina waannu sheegi doonnaa alladii qadarkii amara sharcu sharcigu uu faray biisticmaalihi caqliga in laga isticmaalo wa xarama uu xarimay sharcigu mujaawasatahu yacni qadarkaas iyo qaybtaas dhaafitaankiisii yacni wuxuu leeyahay markii aannu sheegno nusuusta sharciyada ee ku soo aroortay naqligu inuu asal yahay oo mutabac asagu yahay waxaannu u bambixi doonnaa caqligu booska uu sharciga dhexdiisa ku leeyahay iyo qadarka caqliga laga isticmaalayo iyo qadarka ay xaaraam tahay caqligu inuu gaaraba lanna caqligu waa maxduud caqliga bani aadamka waa maxduud yacni shareecada shay kasta oo ilaahay uu jidaynayo ama shay kastao ilaahay koonkan uu ka sameeyey xikma uu samaynaya xikamta alle marka qaybana waa macquul macquululmacnaa oo waa la fahmayaa qaybna la fahmi maayo maalan tusaale haddaan soo qaadanno arkaanta islaamka imisay ka kooban tahay shan rugni bay ka kooban tahay soo maahan tawxiidka ugu horreeya waan fahmaynaa caqliyan min xayu alcaqli ilaahay sababta uu shirkiga u diidayo waa wax la fahmaya wey waa wax la fahmaya wey ayib rugniga labaad muxuu yahay waa salaadda soo maahan shan salaadood shanta salaadood markaannu saaka kala tagno ee maantao dhan la shaqaynayo ilaahay wuxuu nugu waajibay salaadda ugu horraysa oo la tukada inay noqoto salaaddii duhurka maantao dhan baa qofku xamaalayey afar ragcadood tukaa lagu yiri ayib qofkii waa u seexday hurdadii qayluulada ayuu seexday wuu soo toosay afar ragcadood kalaa tukaa la yidhi markii la gaaro maqhribkii saddex baa laga dhigay caqliga bini aadamka wuxuu keenayaa maadaama maa bayna alcasri ila almaqhrib qofka uu mustariix yahay oo camal haaliban uusan haynin in laga dhigo yacni waxa weeyaan taasoo kaleeto caqligu waa odhan karaa maarata alla ilahi waxa weye saddex in la yidhahdo lasoo caqligu wuxuu keeni karaa in la yidhaahdo maqhribka afar ragcadood ha laga dhigo ayada maadaama qofka uu muddo soo nastay duhurkii iyo casirkiina in laga dhigo saddex ragcadood caqliga bini adamka saasuu keeni lahaa ayib waxaan u tallaabaynaa ceshihii afar baa laga dhigay caawo o dhan baa qofka hurdi markuu soo tooso laba ragcadood tukaa la yidhi caqliga bini adamka haddii loo bandhigo waxaa la odhan lahaa afar ragcadood waa in la tukadaa maadaama qofka isagoo mustariixa uu soo toosay marka waxa weeyaan waa xikamta ka dambaysa shanta salaadood sida loo kala badiyey caqliga bini adamka ma gaari karayo kadaalika marka xajka aanu gaarno xajka meelo mucayana halkaa mar baa lagu leeyahay yacni kacbadoo kaleeto markaad tagtay xajarulaswad dawaafka xajarulaswadka dhinaca bidixdaad xejinaysaa midigta sababta bidixda loo xejinayo dhinaca bidixda looga wareegayo ee midigta looga wareegay caqliga bini adamka wuxuu keenaya ma aha marka dawaafku dhammaado waxaa lagu yidhi asafa iyo marwo dhex orod safa ka bilaabaysaa marwo ku tag caqliga bini aadamku wuxuu keeni karaa in la yidhaahdo marwo istaag oo safwo tag marka xikmada keenaysa in safar laga dhaqaajiyo oo marwo la tago yani waa mujarad litibaac yani waxa weeyaan xikmada ka dambaysa caqliga bani aadamku ma gaari karayo marka waxa weye waxyaalaha ilahay aanu ku caabudayna qaybo badanna waa la fahmaya xikmada ka dambaysa maalan zakadoo kaleeto maxaa ilahay u jideeyey dadka muslimiinta fuqaradoodii in loo faa'iideeyo oo nidaamulijtimaaci uu ahaado nidaam baaqi ah uu noqdo muslimiintu isku naxariista waa wax la fahmaya weeye laakiin cibaadaadka akarkooda in badanoo ka mid ah xikmada ka dambaysa waa mujarad tacabud mujarad tacabud weeye waqad salaka ahlulkalaam ahlukalaamku waqad salaka ahlulkalaam ahlulkalaamku waxay qaadeen fii raddi الnaasi dadkii radintoodii iyo celintoodii dadkii ay ka celiyeen min alaxaadiii axaadiita ay ka celiyeen oo axaadiita inay ku dhaqmaan ay u diideen waddada ay u marayaan waxay qaadeen ila almacquulaati waxyaalaha caqliga ku saabsanna ay u celiyaan dariiqan waddo ayay qaadeen dariiqaasoo shabbahuu bihaa dariiqaasoo shabbahuu ay labbasuu ay ku talbiisiyeen oo ku dhehgeliyeen biha axaadii bihaa dariiqa isaga ah calaa caammati اnnaasi shabbahuu bihaa axaadiidtii ay ka talbiisiyeen calaa caamati الnaasi dadkii yacni guud ahaantoodii ay ka talbiisiyeen oo ay ka dahgeliyeen qaaluu waxay yidhaahdeen halkan wuxuu uga hadlayaa shaykhu musanifku halkan wuxuu uga hadlayaa laba kooxood ayaa ahlu xadiidka ka soo horjeeday asal u ahaa maaratay dadka maaratay aad iyo aad u dhaleeceeya asal u ahaa kooxda ugu horraysa waxa wey waa mutakalimiinta waa dadka waxa weeyaan fankan falsafada ku ta'auray oo can dariiqi alfalsafa nusuustii sharciyadaha ku taxriifinaya ahlu kalaamku marka waxa weeyaan dadkii axaadiidtii nebiga waxa weeyaan waa ka dhehgeliyeen meesha ahayd xadiidka nebigu mar hadduu saxiix noqdo in lagu dhaqmo waxa weye talbiis bay sameeyeen waxay yidhahdeen axaadiidta nebiga in badanoo ka mida laguma dhaqmi karo sidaasay yidhahdeen waqad salaka ahlulkalaami ahlukalaamku mutakalimiintu wa ahlubidaci waxay waxay mareen oo ay qaadeen fii raddi الnaasi dadkii ka celintoodii min alaxaadiii axaadiita ay ka celiyeen ila almacquulaatina ay u celiyeen meeshii axaadiita lagu dhaqmi lahay waxay war axaadiita ku dhaqmin caqliga ku dhaqmo dariiqan waddo ayay qaadeen dariiqaasoo shabbahuu ay ka dhehgeliyeen biha axaadiitii calaa caamati الnaasi dadkii guud ahaantooda ay ka dhehgeliyeen oo baadil ayay ka soko mariyeen baadil waxa ah in yidhaahdaan axaadiitii yaan lagu dhaqmin axaadiitu waa akhbaaru laxaad ee akhbaaru laxaadna cilmi laga faa'idi maayee caqliga ha lagu dhaqmo sidaasay yidhahdeen qaaluu waxay yidhaahdeen mutakalimiintu inna amra addiini diinka arrinkiisu amrun waa arrin laabudda fiihi aan laabudda fiihi ay lagama marmaan tahay min wuquuci alcilmi cilmigii dhicitaankiisii liyaصixa alictiqaadu fiihi si uu maaratay uu saxiixu noqdo yani arrinkaa isagaa in la ictiqaado oo la aamino wuxuu leeyahay musanifku diinka umuurihiisoo dhan waa umuuro ay lagama maarmaan tahay in yani shay kasta oo umuuraha yani diinka ka mid ah in cilmi yani waxa weye loo cilmi yeesho si markaa waxa weye shaygaa macluumkaahoo la ogaaday loo ictiqaadiyey ay suurtagal u noqoto fa ina almusiiba midka asiibayo haleelaya fii daalika arrin umuurta diinta ka mid ah cinda ikhtilaafi almukhtalifiin muslimiinta iskhilaafaysa agtooda waaxidun waa mid keligiisa yacni mas'ala min masaa'il ictiqaad masaa'isha ayay waxay u kala saarayaan yacni usuul iyo furuuc bay mutakalimiintu u kala saarayaan usuul iyo furuuc bay u kala saaraan waxay yidhahdeen marka usuusha waxay ka wadaan waa masaa'isha caqiidada ku saabsan masale kastoo caqiida ku saabsan marka laisku khilaafo waxay leeyihiin qofka markii laisku khilaafo musiibku waa mid hadalkaa waxa weeyaan min xaytu huwa sax buu noqonayaa oo waxa weye haddii caqiidada laisku khilaafo musiibku waa mid xataa masaa'isha yani waxa weye fikiyaadka haddii laisku khilaafo qowlka xaqaya waa mid keligiisa laba qowl oo mid kastaba musiib yaha la heli maayo taas wax bay noqonaysaa laakiin natiijada ay ka ratibayaan baa natiija baatila ah natiijada ay ka ratibayaan baa natiija baatila ah tan kaleeto taqsiimka ay diinka u qaybinayaan asal iyo farac iyo natiijada ay ka ratibayaan oo ah takfiirka yacni markii caqiidada laisku khilaafo qofkii yani waxa weeyaan qowlka sawaabka khilaafa sida noo imaan doonta waxay leeyn ama waa kaafir islaamkiiba ka baxayba ama waa mubtadic marka shaygaas ay ka ratibayaan darteed waxaa la odhanayaa sideedaba in islaamka loo qaybiyo asal iyo farac kitaabka iyo sunnada midnaba kuma soo aroorin kitaabka iyo sunnada midnaba kuma soo aroorin leanna waxa weye waxaa la helayaa masaa'il badan oo fiqiyaad ah oo qofka hadduu ka tago uu ku gaaloobayo qofka hadduu ka tago uu ku gaaloobayo oo salaaddu ay ka mid tahay nacam fa ina almusiiba midka haleelayaa fii dalika arrinkaa cinda ikhtilaafi almukhtalifiin markii muslimiintu ay iskhilaafaan waaxidun waa mid keligiisa waalmukhaalifu midka khilaafaya fii amrin arrin oo min umuuri diini diinka umuurihiisana ka mid ah alladii arrinkii marjicuhu meesha loogu noqon ila ictiqaadi uu yahay umuurihii ictiqaadka ku saabsanaa yacni waxa weeye arrin ku saabsan midka khilaafa oo aan sawaabkii waafiqin alladii marjicuhu ila ictiqaadi uu yahay ima kaafirun midkaa mukhaalifkaah inuu yahay gaal inuu yahay aw mubtadicun iyo mubtadici labadaas u dhexeeya aw yacni wuxuu leeyahay umuuraha waxay aaminsan yihiin ahlu bidcu ahlu kalaamka waxay aaminsan yihiin masaa'isha ayaga usuusha ay u yaqaaniin oo muctaqadaadka ay yidhaahdaan marka la isku khilaafo ahlu qiblo isku khilaafaan kan sawaabka aan waafiqin oo qowlkiisu qowl mukhaalifa uu noqdo laba un buu joogaa midkood in la yidhaahdo waa gaal oo islaamka waa ka baxay wa imaa in la yidhaahdo waa mubtadic yacni wax kaleeto dariiq kaleeto la maraya ma jirto badela ma ahlu sunnuhu yani dariiqaa ma marayaan dariiqaa ma marayaan waxaa weeyaan qofka markii xataa masaa'isha caqiidada la isku khilaafo qofka waxa weeyaan haddii la og yahay usuushiisa usuusha ahlu sunna inay tahay hadduu mujtahid yahay qofka waxa weeyaan masalada muctaqa- masalada ca- ee caqadiyada ah yacni waxa weeye sawaabka aan waafiqin waxa weeyaan haddii uusan xaqi waafiqin laakiin usuushiisa usuusha ahlu sunnada ay ahayd oo sunni uu ahaa macduur buu noqonaya wuxuuna soo gelayaa uu soo hoosgelayaa axaadiidta saxeeda uu ka mid yahay idaa xakama alxaakimu fajtahada faasaba falahu ajraan wain akhdaa falahu ajrun waaxid yacni waxa weye xadiidka muqtadihiisu masaa'isha cilmiyada ah waa masaa'isha ictiqaadka ah iyo masaa'isha camaliga waa masaa'isha waxa weeye fiqiyaadka ah farqi ma kala leh haddii qofka asalkiisu bishardi waa inuu maarta qofkaanu sunni yahay ama hadduu mubtadic yahay marnaba maajuur maahan waxa weeye waa aathim weeyaan mar kastaba aathim buu noqonaya leanna dariiqiisan dariiqiis yacni waxa weeyaan sunnadaba ku jooginba nacam wa- wamaa kaana amruhu qofka arrinkiisu u ahaaday calaa hada alwajh wejka isaga ah falaa budda waa lagama maarmaan hadalkan weli waxaa socda hadalkii qaacidadii mutakalimiinta weli socota wamaa kaana amruhu wamaa shay kaana amruhu arrinkiisu u ahaaday wamaa shay kaana amruhu arrinkiisu u ahaaday calaa hada alwajh arrinka dariiqaa ku yimaada falaa budda fii hubuuti yacni wuxuu ka wadaa waa masaa'ishii caqiidada wixii ku saabsan falaa budda waa lagama maarmaan fii hubuutihi yacni arrinka caqiide ku saabsan sugnaanshihiisi waa lagama maarmaan min dariiqin waddo xaggeedna uu ka sugnaado dariiqaasoo tuujibu waajibi dariiqadaasoo tuujibu waajibinaysa alcilmi yacni wuxuu leeyahay masaa'isha caqadiga maadaama qofka mukhaalifkaahay ama uu gaal noqonayo ama mubtadicuu noqonayo dariiqa marka uu nagu soo gaarayo masaa'isha caqiidada oo aan caqiidada ka qaadanayno waa inuu yahay daliil waajibinaya cilmi muxuu meesha ka saarayaa adiladii danniga qaalibkaa faa'iidaynaysa buu meesha rabaa inuu ka saaro xataa laa yatadaakhala suusan meesha u soo gelin suusan isku dhex gelin xataa laa yatadaakhala man xasala lahu alcilm suusan u soo gelin man xasala lahu alcilmu qofku cilmi uu u xasilay bidaalika bidaalika ay biladillati adiladiina uu maarata ugu xasilay shubhatun saysan shubha ugu soo xasilin wa shakun iyo shaki biwajhin min alwujuuh hadalkan kulligiis waa qaacidadii baadilada ahayd oo mutakalimiintu ay mareen waxay yidhaahdeen masaa'isha caqiidada waa masaa'isha usuusha ay u yaqaaniin lagama maarmaan waxa ah maadaama arrinkan caqiide ku saabsan yahay deliilka aan ka qaadanayna deliil cilmi qadciga faa'iidaynaya waa inuu noqdaa maxay rabaan meesha inay ka saaraan arrintaa waxa weeyaan waxay u maldahayaan sunnadii nebiga tisca wa tisciin fi lmi'a wa ziyaada inay khadka ka saaraan bay rabaan sunnada nebiga waxay ka kooban tahay laba qaybood sunna almutawaatira iyo sunnat alaxaad yacni axaadiidta mutawaatirada waa faraakutiris marka loo nisbeeyo axaadiidta nebiga waa in yar oo kooban weeye in yar oo koobanoo kutubta laga qoray ay kooban tahay oo la tiriyo xadiid fulaan baa mutawaatir xadiid fulaan baa mutawaatir xadiid fulaan baa mutawaatir waa tiro yaroo kooban weeye axaadiidta nebiga akarkeeda saaxiiqada ah waxa weeyaan waa axaadiid alaxaad axaadkuna waxay ka kooban yihiin waa xadiid alariib sida xadiiu imaan amaal bn yaad oo kalet waa hariib yani waxa weeyaan sanadkiisa dabaqaadkiisa dabaqada ugu yar ayaa waxay tahay hal qof hal qof baa ku jira ama waxa weeyaan waa casiiz waa xadiidka dabaqaadkiisa dabaqada ugu yar laba qof ay tahay casiiz baa la yidhahdaa ama waa xadiidka mashhuurka oo dabaqada ugu yar ay tahay saddex qof saddexdaas qaybood waxaa la isku yidhahdaa akhbaar alaxaad axaadiidta nebigu marka aqlabkeedu waa axaadiiu alaxaad wuxuu marka ay keeni doonaan oo ay aaminsan yihiin axaadiiu alaxaad gebi ahaanteedba lagama qaadan karo masaa'il caqadiya lagama qaadan karo masaa'isha fiqiyaadka laga qaadanaya macnaheedu marka maxay tahay sunnada nebiga xujo ma gasho weeye hadafka ay leeyihin waxa way sunnada nebiga lama xujaysan karo sunnada nebigu markay meesha ka baxdana kitaabkan la xujaysan maayo waayo kitaabka waxaa mufasir u ah oo fasiraya waa nebiga sala allahu alay slam waanzalna ilayka adikra litubayina lilnaasi ma nuzila ilayhim nacam والأخبار أحاديث التي أحاديث يرويها أهل الحديث هذا الكذب أول السعودة متكلمينتي التي أحاديث يرويها أهل الحديث أهل الحديث أي ورينيين في أمور الدين دينك أرميسا أي كورينيين يعني دينك أحكام تسكلا قدسا أي كورينيين أما عقيدة أما مرتفقيات أما قصص أما مواعيد أخبار أحادين أحاديث أهل الحديث أي ورينيين oo umuurta diintoo kala kala duwan ku saabsan waa akhbaar u axaad aqlabku waa sax hadalkaas akhbaar u axaad bay u badan tahay laakiin natiijada ay soo wadaan baa natiijo baatila ah wahiya hayru muujibatin akhbaarta axaadku hayru muujibatin lilcilmi waa mid aan cilmi waajibinayn yacni cilmi ma faa'iidaynayso danni bay faa'iidaynaysaa wainamaa tuujibu axaadiidta aaxaadku ee saddexda qaybood ka koobnayd waxay waajibinaysaa alicmaala camal siin fil axkaami masaa'isha fikhyaadka lagu camal siiyo khaasatan gaar ahaan waxay faa'iidaynaysaa axaadiidta aaxaadku masaa'isha fikhyaadka in loo deliishado keliya laakiin ma faa'iidaynayso masaa'isha caqidada in loo deliishado yaa yidhi ma nebiyullaahi moxamed baa yidhi ma saxaabadii baa tihi ma taabiciintii baa tihi ma aimatul huda baa yidhi ma aysan dhihin waa baatil hadal baatila weeye aan loogu horin ahlukalaamka waydaa saqata weli warkoodii baa socda waydaa saqata arujuucu noqoshadu markii ay saaqito noqoto o ay dhacdo ila alakhbaari axaadiidkii loo noqdo falaa budda waa lagama maarmaan min alrujuuci noqosho ilaa daliili alcaqli caqligu wuxuu tusinaya loo noqdo eeg markay sunnadii nebiga ay ka takhalluseen waxaa ku soo laabanaya dadku waxay odhanayaan muslimiintu dadku muslimiin weeye haddaan axaadiidtii nebiga iska dayno aan caqiide aan u deliishan maxaan deliishanaynaa caqiidadii u deliishanaynaa waxay leeyihiin lagama maarmaan marka waxa ah markii axaadiid alaaxaad aanu soo taqriirinnay inaan loo noqon karin oo aysan deliil noqon karin caqiidada lagama maarmaanlagama maarmaan marka waxaa noqonaysa qofka muslimka ah sida iyagu ku andacoonayaan inuu u noqdo ilaa daliil alcaqli oo caqligu xuja uu noqdo mutabaca fi alcaqaa'id wamaa shay ayaa loo noqonayaa wamaa shay baa in loo noqdaa ay lagama maarmaan tahay yuujibuhu alnadar waalictibaar yacni aragtida yacni ay waajibinayso iyo ictibaarka yacni waxa weeyaan istimbaadka ayuu ka wadaa wixii caqligu istimbaado iyo caqliga ayaa loo noqonaya marka hadalkaas waa hadal baadila adilada saxiixa oo sariixadana ka soo horjeeda dhammaanteed dhaqankii saxaabada iyo taabiciinta iyo hadyigii yacni salafu saalix ka soo horjeeda weeye waana qowl yacni adnaa deliil aan lahayn nacam fa haada qaacidadaa baadilada ah oo aanu soo sheegnay oo mutakallimiintu ay ku qaabileen sunnadii nebiga sala allah alih wasalam min acdami shubahihim waa shubahda ay la yimaadeen oo muslimiinta ay adiladii saxiixada ka dhehgeliyeen kan ugu weyn buu ka mid yahay fi licraadi jeesashada can alaxaadiii axaadiitii laga jeesto walaahaari iyo aahaartii saxaabada wasaya'ti aljawaabu canha yacni shubhada shubahdaas ay la yimaadeen inaanu ka jawaabnana jawaabteedu waa imaan doontaa jawaabteedu waa imaan doontaa waqad qaala cumar bnu khaaab cumar bnu khadaab ayaa wuxuu yidhi innahu sha'nigaiyo xaalku wuxuu yahay saya'tii waxaa imaan doona unaasun dad ya'khuduunakum adinka inku qabanaya bishubhaati alqur'aan qur'aanka mutashaabihaadkiisa qur-aanka mutashaabih baa ku jira qur-aanka mutashaabihaadkiisa ay inii soo xojaysanayaan fakhuduuhum adinku waxaa ku qabataana kaga hor tagtaan kuwa ahlu bidaca ah bisunani sunanta nebiga sala allah alay wasalam li'anna qur'ankii baa ilahay wuxuu ku leeyahay waanzalna ilayka adikra litubayina linnaasi ma nuzila ilayhim assunnatu tubayinu alqur'aana wa tufasiruhu wa tashraxuhu yacni sunnadu ayadaa faahfaahinaysa qur'aankii ilahay wuxuu in badan ku soo celinaya wa aqiimu salaa salaadaas ilaahay uu kitaabka in badan ku soo celiyey sida loo tukanayo nebiga caddeeyey qur-aanku ma caddaynin qur-aanku tafaasiishiisi ma caddayn yacni maxaa inta rukuuc ku jirta salaadaha inta sujuuda ku jirta inta waxa weye tasbiix ku jirta qaabka waxa weye loo sujuudayo qaabka loo rukuucayo qaabka loo ictidaalayo tashahudka kullu daalika qur-aanku ma sheegin laakiin qur-aanku xugun ahaan wuxuu u sheegay in sunnada looga dambaynayo waanzalna ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim yaa ayuha aladiina aamanuu adiicu allaha wa adiicu rasuul rasuulka maxaa lagu adeecaya wax allaaliya wuxuu sheego ama ha noqdo qur-aanka wuxuu noo sharxo ama ha noqdo sunnada nebiga sala allah aleh wasalam marka wuxuu yidhi cumar bnu khadaab oo ilaahay unaga rasuulku unagala dardaarmo uu yidhi iqtaduu biladayni min bacdi abi bakrin wa cumara si gooniya ayaa nebigu cumar iyo abubakar uga dardaarmay waana ummadda waxa ugu aqoon badan oo ugu khayr badan waa abubakr sidiiq radia allahu canhu waxaa ku higa cumar bnu khadaab marka cumar bnu khadaab wuxuu yidhi haddii ahlu bidcu ay la yimaadaan dib ka imaan doonaa ayagoo xujaysanaya mutashaabihaadkii qur'aanka fakhuduuhum ku qabto ku xakameeya bisunani ay bilcamali bisunani sunantii ku dhaqmitaankeedii sunnadii nebiga ku dhaqmitaankeedii ku qabto ku xakameeya fa inna asxaaba asunani dadka sunanta dadka sunanta yacni ku dhaqma oo ahlu sunnaha ah ayaa aclamu bikitaabi illaahi kitaabka alle ku aqoon badan hada wabillahi towfiiq wsala allahuma wslam cala muxamadi wcala aalihi wasaxbi wslam ajmaciin